إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسو جرنا كتاب بلوغ المرام وقلنا مرأي كتاب زكاة بحديثة وعوقود بيي حديث سمرة بن جندب oo waxa weeyaan ka hadlayay quruudu tijaarada amase alaabta loo diyaariyey baaxa in sakada laga bixiyo darsigeenna kaas ayaa ugu dambeeyey waxaa noogu xiga waa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal wa fi rikaasi duukufaareedkii alkhumusu khumus ayaa ahaaday muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslin ay isku waafaqeen rikaas rikaas min rakastu shay-a shaygii yaan aasay a laga keenay waxaana loola jeedaa maal oo gaala aasatay aa qofelay jaahiliyadii hore maalay meel ku aasataa qofelay muslima waa sida jamaahiiru ahlicilm ay ku fasireen oo shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada ay ka mid yihiin jaahiliya waxaa la hahdaa qabla alislaam wixii ahaa waxaas ama waa dahab ama waa fido ama waa wax kale qof muslimaha la soo baxay see lagu garanaa gaala inay aasatay iyo muslin meesha inuu ku aastay see lagu kala garanaa waa in calaamad laga helo calaamadihii gaalada ka mid ah sida boqor boqoradoodii ka mid a magaciisaaba ku qoranba waa calaamad la garan karo ama muddo la yaqaan taariikh hible a meesha la gershay taariikha ku qoran waa la yaqaan taariikhdaas dadkii meeshaan joogi jiray dii calaamad lagu helo oo tusayda gaaladii hore inay leedahay rikaasaa la yidhaahdaa qofka mar alla markuu la soo baxo shan uu u qaybinaa meeluu bixina wa fi rikaasi duukufaareedkii alkhumusu shan meelood meela ahaaday shan uu qaybinaa meeluu bixina meeshaas halkaa lagu bixina maseka maxay tahay waxa weeyaan meeshaas waxaa loo dhiibayaa imaamka muslimiinta meeshuu arkuu ku bixinaa waxay la mid tahay fey-a oo kaleeto feyga ayay la mid tahay waa sida uu doortay abu cubayd qaasim ibnu salaam kitaabulamwaalka sidaas wey ahlucilmiga gaab gaar yidhi gabal yidhi sekada meesha lagu bixi jiraa lagu bixinaana way jireen marka fey-a ayay la mid tahay imaamkaa loo dhiibaa imaamkaa ku bixinaa meesha u manaasibka asagu uu arko maslaxadda qofka helay ama saqiir ha ahaado ama kabiir ha ahaado dumar ha ahaado rag ha ahaado cidduu raba ha ahaado qofkii helay waxa weeyaan shanaa loo qaybinaa meelaa laga qaadana duukufaareedaa la yidhaahdaa haddii aysan ahayn waxa weyaan maal gaala aasatay ee uu yahay maal haddee ay dhici karto muslim inuu ka lumay qofkiila hadii la yaqaan qofkii lahaa ayaa loo geyna haddaan la oqooni waa la baafina waa baadi markaas haddaysan ahayn wuxuu duukufaareed maal gaala meesha ku aastay hadduusan ahayn maal gaala meesha ku aasatay hadduusan ahayn waxaa la leeyahay marka waxa weyaan maalkaanu waa baadi qofkii lahaa haddii shaksin loo yaqaana waa la siinaa haddaan shaksiyan loo oqoonna waxa weeyaan waa in la yidhaahdo hala baafiyo waa baadi caadiye hal sana hala baafiyo laakiin markii la arko inay calaamad ku taallo oo kufaaru aasatay khalaas qofka helaya iskale wa fi rikaasi dukufaareedkii alkhumusu shan meelood meel ahday muttafaqun caleyh وعن عمر بن شعيب عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري في كنز كيد كيد كاسو وجده رجل وهلي في خريبة دول بابا وكهلي دول أن واحد جني واحد كنا لا أرق أيام من كيد كهلي نبي وحو كيري صلى الله عليه وسلم إن وجدته وهطاد هشو في قرية مجالة مسكونة لدقية فعرفوا بافي وبعد مكاسو magaalo la degan yahay haddaad ka hesho baafiyo yaboohi yaa baadiyu ka maqan tahay haddii qof yimaado oo uu calaamad sheegto khalaas waa la siina markhaati xataa loo diri ma hadduu calaamadahaba sheegto waa la siina markhaati iskabada hadduu keeno wa in wajadtahu haddaad kaydkan ka hesho fii qaryatin magaalo kayra maskuunatin aan la deganayn meel kharaab aho baaba'day oon cidno lahayn fa fiihi shaygaas aada heshay iyo wafirikaasi dukufaareedba alkhumusu shan meelood meela ahaaday meel cidlaa wixii aad ka hesho marka laba shardiyaa loo shardiyaa rikaaska meeshu waa inay meel kharaaba tah oon wax degan la arag hadday haddee dhul la degan yaho dariiqyadii muslimiinta iyo wadooyinkii magaalada ay tahay waa baadi dhul qof iska leeyahay haddaad ka heshaan asagaaba iska leh haduu yidhaha anugu meliixaad samaynay qof hadduu iska leeyahay meesha aad ka heshay qofkaasa iska leh boos qof iska leeyaba haduu yahay beer qof leeyahay guri qof leeyahay isagaa iska leh haduu yidhaha melihi qofkii qofkaan halkuu kaasoo gale leeyahay dhulkaan hebelaan ka gatay hebelkii yaale hebelkii markii loo taga aduu yidhi melihi waxa leedahay halkuu dhulku kaa soo galo hebelaan ka dhaxlay aabbayan ka dhaxlay aabbaha laadi adaa leh adigu qofka ugu dambe ilaa la geeyay halka iyagaa iska leh dii dhulku dhul milki loo leeyahayle cidda milkiga u lahaa iska leh daysan inkirin haddii aysan ahayn meel muslim degan yahay aan shaksi goonihu lahayn ay tahayna oo meel muslim degan yahay laga dhex helana waa baadiyo waa la yaboohina meel baaba ah oon wax degan la arag hadday tahay calaamad gaalan laga helana khalaas qofkii helaya iska leh akhraja ibnu maaja soo saaray yuri biisnaadin xasanin sanad xasan ah xadiidka markaa waa xadiis xasan ah laakiin wahmiya ku jiro xaafidku waa ku wahmiyeyo ibnu maaja uu u nisbeeyey shaaficiyaana wariyey musnadkiisa ku wariyey shaafici ayaa musnadkiisa ku wariyey xadiidka sidaas laftirkeeda una caddeeyey xaafid ibnu xajar laftirkiisu talkhiisulxabiirka talkhiisulxabiirka waxa weeyaan imaam shaafici u nisbeeyey ee uma nisbayn waxa weya ibnu maaja marka xadiidkaas ayaa waxa weeyaan wuxuu caddaynayaa hantida la helay meesha laga hela la kala qaada wa can bilaal bn اxaaris radia allahu canhu ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam akada wuxuu qaaday min almacaadini macaadinta alqabaaliyati ee taagga loo nisbeeyey asadaqata sakuu ka qaaday rawaahu abu daawuud ayaa wariyey waana daciifo waa mursal mursal weeye saas darteeda xadiidku waa daciif xadiidku waa daciifo waa mursal xadiis mursalana xugun lagama qaato can bilaal ibn اxaari bilaal ibn اxaari waa saxaabi jaliila kunyadiisa waxaa la dhaha abu cabdiraxmaan magaciisu waa bilaal ibn اxaari almuzani almadani wafdi ahaanu nabiga ugu yimi salى اlahu alيه wasalam wafdigii reer musayna qabiilada uu ka dhasho reer musayna wafdigooduu la socday sanadii shanaad ee hijriyada ashcar meel la yidhaahu degoo madiine ka dambayda halkaasuu degey kadibna basre ayuu u wareegay wuxuu ka mid ahaa maalintii maka la furanayay sanadii sideedaad ee hijiriyada calanka qabiiladiisa reer musayna ninkii siday raggii sidayuu ka mid ahaa raggii siday ayuu ka mid ahaa lixdan hijiriyadu markay ahayd ayuu dhintay isagoo siddeetan sano jira bilaal ibnulxaari radia allahu canhu can bilaal ibn اxaari radia allahu canhu ana rasuul alahi rasuulka ilaahi sala اllahu alayh wasalam akada waa ka qaaday min almacaadini macaadinta alqabaliya qabaliyada waxaa laga keenay qabaliya waxa weeye nisbatun ila alqabal weeye qabalkuna waa annashzu min alardi dhulka taaggaa weeye annashzu min alardi dhulka taaggaa weeye marka macaadinta oo halkaas waxa weeye laga helo aan nabigu sake ka qaado xadiisku le lakin xadiisku ma sugna macaadina waxa la dhaha wixii dhulka laga helo oo dhulka dhexdiisa ilaahay ku abuuro dhulka ku jinsi ahayn dhulka dhexdiisa wixii ilaahay ku abuuro oo aan dhulka ku jinsi ahayn sida dahabka iyo dheemanka iyo waxa weeyaan fidada iyo jawharta qaaliga iyo shidaalka iyo waxa weeya naftadaas iyo waxa laga helo dhan wey laakiin yaa sake lagu leeyahay sake yaa lagu leeyahay alcilmigu way isku khilaafaan maalikiyada iyo shaaficiyada iyo waxay yidhaahdeen iyo daahiriyada iyo sake waxaa lagu leeyahay dahab iyo fido wixii dhulka laga helo laakiin waxaa kaleeto laguma laha laguma laha laguma laha abu xaniifana wuxuu idhahdaa wixii markii dab la saaro aan dhalaalayn aa lagu leeyay sida dahabka iyo fidada iyo birta iyo rasaasta macnaha rasaas waa maarta maarta waxaasaa lagu leeyay wixii haddii dab la saaro dhalaalayana laguma le iyo wixii oo waxa weeyaan sideedaba saail oo sida shidaalka oo kalea xanaabiladu waxay leeyiin wax alla wixii dhulka laga helo sakaa lagu leeyay hadday shidaal tahay cabdallah ibnu saalix alfawsaan wuxuu yidhi waxa weeyaan hadda waktigan la joogo waxyaalaha adduunka ugu qanisanba waa waxa dhulka laga helo oo batroolkaas iyo naftadaas ah sidaas daraaddeed haddii aimadii waktigan joogi lahaayeen ijtihaadkooda waa bedeli lahaayeen ma dheheen batrool laga bixi maasa ilaa waaba hantida adduunba ugu weyni maanta hadday soo gaari lahayn maaysan dheheen dahab keliya laga baxay wax dahabba ka qalisana la iska helo iska socda taasaaba la helay marka xanaabiladaa qabta wax alla wixii jawhare dhulkaas laga hela ama batrool ahaadeen ama ha ahaadeen wax kale si ka laga bixila xanaabilada qabta shaaficiyada iyo maalkeed waxay qabaan iyo daahiriyadu dahab iyo fida laga bixina maxaa yeele nabiga dahab iyo fida sheegay wax kale lama hayo baabu sadaqati lfitri sakaatulfitrigii baabkii kaa leeyahay hada maxalu laba magac uu iska leeyahay sakaatulfitri waa la yidhaahdaa sadaqatulfitri yaan rabaa sadaqatulfitri waa la yidhaha xadiidka cabdullaahi bni cumar riwaayadihiisa gobolka miduu ku soo arooray sadaqatulfitri lafdigaas zakaatulfitrina waxa weeyaan sakaatulfitri waa soo arooray waxaa kaleeto la yidhaahdahaan idhi zakaatu ramadaan zakaatu ramadaan oo zakaatu ramadaanna wuxuu ku soo arooray xadiidka abu hurayre bukhaari uu wariyey wakalani rasuululahi sala allahu calayh wasalam bixifdi zakaati ramadaan marka zakaatu ramadaanna waa la yidhaahdaa zakaatulfitrina waa la yidhaahdaa labada magacba waa leeda xadiidka cabdullahi bni cumarna zakaatulfitriga ku yimid zakaatu ramadaanna wuxuu ku yimid xadiidka abu hurayra fitri maxaa loo yidhi culimada gabal waxay idhahdeen waa min baabi idaafati shay ilaa waqtihi waa shaygiiyo waqtigiisi loo idaafeeyey waa sekada la bixiyo marka ramadaan laga afuro oo ramadaan dhammaado qaarna waxay idhahdeen fitradu waa abuurista oo zakaatulfitri waa zakaatulbadan ilaa zakaatulfitri jirkay ku waajibtaa maalkuma waajibto marka fitraduna waa abuurista marka zakaatulbadanay ka dhiganta iyadoo la yidhi zakaatulfitri waa zakaatulbadan dadkay ku waajibtaa qof kastoo muslim ay waajib ku taha rag iyo dumar qaangaar iyo saqiir hadduu hal sano jiro maaha hadduu ramadaanka maalinka ugu dambeeya maalin ahaan hadduu dhasho sakaatulfitriga laga raba maalinka dhexdiisu dhasho intaan qoraxdu dhicin hadduu dhasho laakiin qoraxdu dalaaq markay tar hadduu dhasho laguma le qoraxdoo soo jeedo ramadaana hadduu dhasho sakaatulfitriga laga raba qani hadduu yahay qof walba waa laga rabaa awoodba u leh inuu bixiyo waa laga rabaa sakaatulfitriyaa la yidhahdaa sanadii labaad ee hijriyada la waajib yeelay markii soonka la waajib yeelay sanadii labaad ee hijriyada ayaa la waajib yeelay markii soonka la waajib yeelay waa sanadii labaad baabu sadaqati lfitri can ibni cumara cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi farada rasuulullah rasuulka allaa waajib yeelay sala allahu calayhi wasalam zakaata alfitri sakada oo afurka ayaa nabigu waajib yeelay idan halkaas xukunkeediian ku garan sakaatulfitri waa farad sunno ma aha waa farad saacan hal saac ayuu waajib yeelay saacaasoo min tamrin timir ah aw saacan saac saacaasoo min shaciirin heed ah cala alcabdi addoonkuu ku waajib yeelay walxuri xorkuu ku waajib yeelay wadakari ragguu ku waajib yeelay walunhaa badiga wasaqiiri midka yar iyo walkabiiri midka weyn oo min almuslimiina muslimiinta ah talna waxay caddaynay qadarka la bixinaa iyo nuuca la bixinaa iyo dadkay ku waajibta saacan ayaa nabigu waajib yeelay marka waajib waxaa hal saac in la bixiyo hal saac oo saacii nabiga ah waa itifaaq inay waajib tahay in la bixiyo saac oo saacii nabiga maxamed ah sala allahu calayh wasalam hal saac oo saacii nabi maxamed ah in la bixiya waa waajib waana ijmac sida ibnulmundir kitaabka ijmaaca uu kusoo naqliy laakiin saacii muxuu la egyahy fuqahadu waxay yidhahdeen saacu wuxuu la eg yahay laba sacab waxaa rabaa saas labada sacab marka la iskugu qabto afartiis wey halka sac saacu waa afar mud mudkuna wuxuu leeyahay labadaa sacab nin sacabadiisu aysan aad u waaweyneyn aysanna aad u yaraynaano dhexdhexaadha labadiisa sacab markuu saas iskugu qabto muggiis waa hal mud haddana muggiis waa hal mud haddana muggiis waa hal mud marka afar mud wey laakiin markii la yidhi kiiladan cusub aad ayay culummadu iskugu khilaafeen qaar waxay dhahdeen waa saddex kiilo albasaamin saas dhihi jiraan rajayna saddex kiilo sheekh ibnu baasna fataawihiisa waxaa ku sugan saddex kiilo ayuu ku dhow uu leeyahy taqriib saddex kiilo dhowdhow saasaa ku tugan fataawihiisa saasaa ku taala cabdallah ibn saalax alfawsaan wuxuu leeyahy waa laba kiilo iyo laba boqol iyo afartan garan waa laba kiilo iyo rubac sooma jeedo toban garan dhim wuxuu leeyahay sheekh cabdiraxmaan naasir sicdi wuxuu yihi waa la sugay saacii nabiga sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu leeyahay anaaba u istaagayo miisaankii uu leeyahy cabdallah ibn saalix alfawsaan si u wada wuxuu leeyahy halka mid wuxuu noqday wuxuu noqday lix boqol laba kiilo iyo laba boqol iyo afartan garaam waxaa noqday waxaa noqday waxaa noqday laba kiilo laba kiilo iyo laba boqol iyo afartan garaam saaca noqday mudkiina wuxuu noqday shan boqol iyo lixdan marka shan boqol iyo lixdan afara isku daradig shan boqol iyo lixdan iyo shan boqol iyo lixdan iyo shan boqol iyo lixdan iyo shan boqol iyo lixdan halkii muda wuxuu noqday shan boqol iyo lixdan garaam marka shan boqol iyo lixdan shan boqol iyo lixdan isku dar waa hal kiilo iyo boqol iyo labaatan garaam soo maa haddana shan boqol iyo lixdan shan boqol iyo lixdan waa hal kiilo iyo boqol laba kiilo iyo laba boqol iyo afartan garaam uu noqday hayle halkii muda wuxuu noqday lix boqol waxaan rabaa shan boqol shan boqol iyo lixdan halkii mudaa noqday halkii mudaa noqday halkii sac marka wuxuu noqonaa afar mud laba kiilo laba boqol iyo afartan garam saasuu noqona aada arrintaas loo sugu leeyay oo wuxuu yidhi sheekh cabdiraxmaan naasir usicdiyaa yidhi saaci waa la sugay si taam ah loo sugay wuxuu noqday siddeetan riyaal oo faransiya markaasuu yidhi anaa naftayda u istaagay inaan miisaamo waxa weeyaan riyaalkii faransiga ahaa qolada dahabka gaddaan u tegay halkaasaan kusoo miisaamuu leeyay markaasuu noqday labaatan iyo waxa weeye sideed garaam saacu waa afar mud uu leeyahay ijmaacan mudkiina wuxuu noqday lix boqol iyo konton garaam waxa weeyaan may shan boqol iyo lixdan garaam saas wey shan boqol iyo lixdan garaam oo afar lagu dhigtay laba kun laba boqol iyo afartan garaam saasuu noqday saasuu noqday marka adugu marka qofku ugu yaraan uu laba kili bar inuu iska bixiya u ron maadaama khilaaf badan uu ku jiro sheekh maxamed saalex cuthaymiin isagu wuxuu leeyahay laba kiilo iyo afartan garaam laba kiilo iyo afartan garaam uu leeyahy laba kiilo iyo afartan garaam saaciiyaa la yidhi madiinaha laga soo gado waa la keena waa miisaanay midaa wuxuu la ekaaday laba kiilo iyo afartan garaam qola kalea mid kale ka daba keeneen laba kiilo maanta ma miisaameyn laba kiilo iyo lix boqol iyo xoogaa kii hore laba kiliya afartan u nooa qola kale anta ka daba mareen waxay hahdaan kii hore adkaad haydaan saxdii ma marka aad in loo dadaalo macnaha saaci laftirkiisi madiina wax looga beegaya hadda iskhilaafsan ilaa wixii waa wax hadda nin farsamo yaqaan uu samaynayo nin farsamo yaqaana loo taga asagaa tuma marka waa arrin miisaan aad u diqaahay rabtaa runtii iyo dadaal badan qofka xoogaa laba kiliya bar inuu ka ku dadaalaa aad u fiicanta duusanba aad in usii dadaalo dee saddex kiilo ka dhigan waa sida ugu fiican ilaa wixii dheeraada waa adiga qayr kuu maqane marka saaci nabiga unbaa waajiba waxa la hubo oo xaqiiqada waa saaci nabiga inuu waajibi laakiin saaci imisuu la eg yahay khilaafkaasaa ku jira culimmada un ugu badiday saddex kiiloay gaarsiiyeen culimmada ugu yarayday intaan arkayna waxay gaarsiiyeen laba kiilo iyo afartan laba kiilo iyo laba boqol iyo afartanna waa kana dhexdhexaadna way jiraan aqwaal kaleeto iyaguna marka qofku inuu aada u dadaala ayaa ugu fiican marka qadarka waajibka ah waa saacan min tamrin hal saac oo timir ah waxaa kaleeto xadiiska ku cadnuuca la bixinaa timirta ka mid a aw saacan min shaciirin ama saac oo heed ah qamardiga nooc u dhowo xoogaa galle wey cala alabdi addoonkay waajib ku tahay iyo walxuri qofka xorta iyo wadakari kan lab iyo walunhaa kan dhadig iyo wasaqiiri kan yar iyo walkabiiri kan weyn oo min almuslimiin ah shardi waxaa inuu muslim yahay qofka sakaatulfitriga laga bixina gaal maya marka addoon iyo xorba waa isku mid laakiin addoonkaaga hadduu gaal yahay sakaatulfitri ka bixi mayd ma ka bixinay wa amara nabigu waa amray bihaa sakaatulfitriga an tu-adda in la guto qabla khuruuji naasi dadku intaysan bixin ila salaati salaadda intaysan u bixin tanana waa waqtiga la bixina waqtiga la bixinaa oo ugu saxsan waa intaan dadku salaada aadin ciidda maalinka taasaa ugu fadli badan maalinka ciidda intaan salaada ciidda la aadin waagu beriyo intaan salaada ciidda la aadin waqtiga afdalka waa kaasa nabi maxamed aab amray sala allahu alay slam in biiyo muttafaqun calayh in laba in la bixiyo sidaas nabiga amray waxaa sugan saxaabadu maalin ciidda inay ka hormari jireen ama laba maalmood saxiix bukhaariga ku taalla cabdullahi bn cumara sheegay maalin ama laba maalmood intaas waa inta adilada leh xanafiyadu sanadaaba la iska sii hormari kali le ramadaanka soo socda sadkaatulfitrigiisa iga qabaad leeda shaaficiyaduna waxay leeyiin ramadaan markuu dhasho aad bilaabi karta inaad hore usii bixido wax adilaa haba yaraatee labadaas uma arag laakiin saxaabada waxaa ka sugan laba maalmood in ciidda laga hormari karo kullaba inta aan anugu arkay oo daliilba leh waa taas laba maalmood in la hormari karo ama maalin nabiguna wuxuu ihi salaada intaan loo bixin sidaas daraaddeed afdal waxaa ah si aad ku nabad gasho maalinkaas inaad bixido marka intaan salaada la aadin haddii aad hormaraydana laba maalmood ama maalin aad ka hormarido maadaama saxaabadii yeeli jireen wixii aan aar iyo daliil lahayn inaad iska daydaa saxiixii muttafaqun aley walibna ad walibna cadi ibnu cadi waxaa u sugnaaday min wejin aakharaa iyo wadaru qudniy biisnaadin daciif inuu nabigu yidhi aqnuuhu masaakiinta ka deeqa cani dawaafi wareega fii hada lyomi war maalinkaas masaakiinta wax siiyo waxaad ka deeqdaan inay wareegaano tuugsadaan fiican siiya ha iska daayeen tuugsigo maantaas muslimiinta farxadda ha la wadaageene waa daciifkaas xugun lagama qaadana lakiin masaakiinta in la siiya waa suganta wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaal cabdlahi waxaan rabaa abi saciidin alkhudriyi qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nucdiihaa kuwa bixiya oo sakaatulfitriga siiye fii zamaani nebiyi waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam saacan hal saacan bixi jirnay saacaasoo min dacaamin cunto ah waa qamardiga aw saacan saac oo min tamrin timir ah aw saacan saac oo min shaciirin heed ah aw saacan saac oo min zabiibin zabiib ah muttafaqun calayh marka in sareenta laga bixiyo in timir laga bixiyo in shaciir laga bixiyo in zabiib laga bixiyo afarta nuucba in laga bixiyaa waa ay suganta afarta nuucba in laga bixiyo afarta nuucba in laga bixiyo afarta nuucba in laga bixiyo waa ay suganta marka afartaas ahlucilmigu waxay yidhahdeen waxaa lamida wixii ku nuuc oo waxa wayaan dacaam la quudaysto oo meel la dhigta ah sababta inay lamid tahayna waxaa ku tusaya xadiidka abi saciid alkhudriy bukhaari waxaa ku sugan inuu yidhi kunaa nukhriju fii cahdi rasuuli laahi sala allahu alay wasalam yowma alfitri waktigii nabiga maalinta ciiddaan bixi jirnay saacan min acaamin hal saac oo cuntahaan bixi jirnay warkaasuu yihi abi saciidin wa kaana dacaamuna cuntadeennaa aheyd maalinkaas min ashaciiri wazabiibi walaqidi wa tamri afartaas aheyd cuntadaan haysanay heed iyo zabiib iyo caano la qallajiyey iyo timir aqidka caanaha la qallajiyey marka maalinkaas cuntadeenna intaas aydan bixin jirin macnaheeda waa maxay marka un saac cuntaha waajiba maalinkaas laakiin intay haystayna bixinaya marka bariiskii waa la mid cuntadii kaloo wanaagsan waa la mid waa la mid waa la mid wa fii riwaayatin waxaa ku sugan aw saacan min caqidin ama saac caana la qallajiyey qaala abu saciidin wuxuu yidhi abu saciidin alkhudri amaa ana aniga falaa azaalu ka suuli maa ukhriju saaca inaan bixinaa kamaa sidii kuntu aan u ahaa ukhriju mid bixiya fii zamani rasuulilahi waqtigii rasuulka sala allahu alay sl aniga sidii waqtigii rasuulka aan u bixi jira aan u bixina hal saac weli abi daawud waxaa u sugnaaday laa ukhriju biximaa abadan weligay ilaa saacan maahan aniga waqtigii nabiga saacan bixi jiray mana daynayo halkay saacan bixina cabdullahi bn cumar laftiis wuxuu yidhi aniga saaxiibaday waddadaasay ku soco jiraan saca la bixiyo ah waddadiyaana mara ah hadalkaas muxuu leeyahay abi saciidin wuxuu u leeyahay waktigii dambe oo mucaawiya uu ahaa khaliifka muslimiinta ayaa waxaa timid sareen oo cadcad oo qurux badana dhanka shaam ka timid sida xadiiska bukhaari muslim ku suman min xadiis abi saciid markaasuu wuxuu yidhi mucaawiya waxaan aniga arkaa hal mud oo sareentan cad ah inay laba mud u dhiganto marka qofkii sareentan cad bixinaa laba mudu bixinaa saac barkiisu bixinaa oo ku filan saac barkiis uu bixinaa qofkii waxyaalaha kale bixinaana hal saac waa inuu ka dhigo maxaa aniga waxaan arkaa uri sareentan qurux badan oo wanaagsan mudkeedu inuu laba mud u dhigano markaas way abi saciidi markuu leeyay maya maya anugu waktigii nabiga waxaan bixin jiraan bixina waktigii nabiga waxaan bixin jiraan ku sugnaanaa saasuu leey marka saxaabada gabalaa qabeen in saac barkiis la bixi karo haddii sareenta cad ay tahay wax la bixina day timir iyo waxaas tahayna saaci la dhamaystirayo saxaabada gabalaa qabeen mucaawiye kaliyana ma ahan mucaawiya qabay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga juska saddexaad saddex boqol toddobaatan iyo afar wuxuu yidhi isagoo ibnulmundir hadal ka soo naqlina sanad ayuu uga wariyey yhi cuhmaan ibnu cafaan iyo cali bn abi aalib iyo abu hurayra iyo jaabir ibn cabdillaah iyo cabdillaahi bni cabaas iyo cabdullaahi bni zubayr iyo hooyadiis asmaa bint abibakar sidiiq biasaniida saxiixa sanadyaal saxiixa intaas looga wariye saac barkiis in la bixi karo hadday tahay sareenta cad annahum ra'ow fii zakaati lfitri nisfa saacin min qamxin marka saxaabadaasoo dhan aa ku tageen saxaabadaasna ku tageen marka waa qowl jira oo aqwaasha ahlucilmiga ka mid a laakiin waxaa aslan ahoo nabadgelyo badan saaca inaad bixido sida abi saciidin khudri uu yidhi saasaa aslan ahoo nabadgelyo badan weliba riwaayadaha ka waxaa ku sugan asmaa waktigii nabigayba bixin jirta saaca barkiisaba hadday sareenta cad hadday sareenta cad marka saxaabada qowl ay leeyihiin weeye oo saxaabadaas aan sheegnay ka sugan walidaa sidaas daraaddeeda waa qowl jire walaakiin sida axwadka waa sida abi saciid alkhudriy yidhi waa sida cabdullahi bn cumar uu yidhi waqtigii nebi moxamed waxaan bixin jiraan ku sugnaana nabigana sariix ay ka tahay saaca waajiba inuu yidhi saac a waajiba inuu yidhi waa saxiix waana sariix وعن بن عbاس رضي الله عنهma قاaل فرض رsuuل لhi رasuuلka aلا waaجiب yeelay sلى الله عليه وسلم زكاة الفطr زكاة الفطriga nabiga waaجiب yeelay waa caday marka waa فرض wuxuu sheegaya xadيiثkan xikmada xikmada ku jirta waa kana waxaa loo waaجiب yeelay duhratan للsaaئmi duhratan dahirid للsaaئmi qofka sooma la dahiraa oo maxaana laga dahiraa min اللaqwi hadalkii baaطilkaayu ku hadlay intuu soomanaa iyo waraفaثi afxumada oo waxa weeyaan waxay dan u tahay sakaatlfitrigu qofkan bixinaya laftirkiisa oo asagaa lagu dahira taas waa xikmo xikmada labaad wa ducmatan quudin darteeda loo waajib yeelay lilmasaakini masaakiinta la quudina masaakiinta lagu quudi labadaas xikmaha marka loo waajib yeelay waktiga la bixinaa faman adaahaa qofkii guta qabla salaati salaada ka hor fa hiya zakaatun maqbuula waa zaka la aqbalay salaada ciidda intaan la tukan haddaad bixido hiy زakaaة maqbula waa zaka la aqbalay waman adaahaa qofkii guta bacda salaati salaada ka gadaal markii ciidda soo tukada kadib qofkii bixiya fahiya sadaqaة min asadaqaat waa sadaqo sadaqooyinka ka mida laakiin zake ma ahan maqbuula ma aha zake maqbuula idan hadday kaa dib dhacdo waa un bixinee waana iska sadaqo laakiin zake maqbuula ma adan la bixin marka waa dhibaato weyna kugu dhacday taasna waa warcad marka bacda salaad waa la bixinaa laakiin zake maqbuula maaha rawaahu abu dawuuda wariyey watirmidiyu wa saxaxahu lxaakim xaakim ayaana xadiidka saxiix yeelay xaakim ayaa xadiidka saxiix yeelay marka waa xadiis oo waxa weeyaan haabita xadiidku aimada kalena xasanay ka dhigeen sida ibnu qudaama oo kaleeto waa xasan uu yidhi imaam nawowi majmuuc oo kale waa xasan uu yidhi ibnulmulaqin oo kale iclaamka waa xasan ayuu yidhi aimadaasoo dhan xasanay ka dhigeen xadiid haabita weeye marka xujaa xadiid haabita oo xujaa weeye baabu sadaqati tadawuc sadaqada sunnada baabkii ka hadlaayey haadaa maxalu waxa weeyaan sekadii oo sadaqo waajiba ay hadan ka soo baxnay waxaan inta ka gelaynaa sadaqa sunna ah sadaqa sunna ah can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiy nabiguu ka wariyey sala allahu calay wasalam qaala nabigu inuu yidhi sabcatun toddoba qof toddoba nuuc weeye qof gooniya maaha toddoba nuuc yudiluhum ullaahu ilaahay baa harinaya fii dilihi harkiisa yowma maalin laa dila har uusan jirin ilaa diluhu ilaahay harkiisa maahane fadakara alxadiida xadiidka ayuu sheegay abu hurayra wa fiihi waxaa ku jiray wa rajulun waa nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo oo fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclama ilaa aysan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa tunfiqu waxa ay bixinayso yamiinuhu midigtiisa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka isku waafaqeen xadiidkan abu hurayra wuxuu sheegaa toddoba nuuc oo dadka ka mid a oo maalinka qiyaamaha marka qoraxda hal miil la keenee dadku ay dhididayaan dad ayagu harka ilaahay iska harsanaya xadiid haabit ayna ku sugan tahay harka alle in loola jeedo carshiga harkiisa xadiid haabit ay ku sugan tahay in harka loola jeedo harka carshiga toddoba nuuc weeye toddoba nuuc weeye toddoba nuuc macnaha toddoba shaksi maaha waa toddoba nuuc nuucaan dad tiro badanaa soo gala ku sifooba nuucaan dad badanaa ku sifooba haddaba intay ku sifowda ama ha badnaada ama ha yaraadeen dadaa ku sifooba xadiidkana dhammaystirkiisu wuxuaa sabcatun toddoba yudiluhum ullahu ilaahay baa harinaya tacaala asagaa sarreeya fii dili harkiisa ilaahay harinaya ilaahay weynaaya harkiisa harinaa yowma maalin laa dilla har uusan jirin ilaa dillu harka ilaahay maahane imaamun caadilu midka ugu horeeya waa imaam dadka muslimiintaa xukuma oo caadil ah oo ilaahay kitaabkiisa ku hogaaminaya yaraa midkaas waa midkaas waana jira hadda abubakar sidiiqaaba soo maray iyo cumar ibnu اlkhadaab iyo cuثmaan ibnu cafaan iyo caliy bnu abi aalib iyo cumar ibnu cabdاlcaziiz ma garad kuwaasaaba insha allahu ka mid ah waana la hubaa khulafaa raashidiinku inay ka mid yihiin shaki yar male cumar ibnu cabdilcaziizna saasay uga marqaati kaceen muslimiinta muslimiintuna waa shuhadaa ullahi cala alard midka labaad nabigu wuxuu wa shaabun waa dhalinyaro nashac ku barbaaray fii cibaadat illah ilahay cibaadadiisa qof dhalinyaraho cibaadada ilahay ku barbaaray dhalinyaradu waa waktiga inxiraafka ay ugu badan yihiin qofka dhalinyarada waxa weeyaan shahwadiisaa daran caqligiisaa fudud waxa weeyaan waa waktiga dadku baadiyoobaan badanaaba qof marka waktigu dhalinyarada ahaa shahwadiisa la dagaalamay inxiraafka la dagaalamay xaqa ku sugnaaday toddobada carshiga harsayduu ka mid yahay maalinta qiyaamaha ala waqti ugu qaalisada ee sidaas suu xaqa ugu sugnaa ku dhintay midka waxa weeyaan saddexaad wuxuu yahay wa rajulun qof qalbigu qalbigiisa mucallaqun lagu xihay filmasaajidi nin qalbigiisa masaajidda ku xihay manaa waa ku xisaabtama salaadihii salaadii duur ma la gaara waa gaar waa aadaya waa kusoo tukana waa ku xihanya darsigii ma la gaari waa aada waxa weeyaan salaada casir ma la gaada waa aada maqrib ma la gaar qalbigiisa masaajidka ku xihay ku xisaabtama wuxuu ka mid yahay noloshiisa noloshiisuu ka mid yahay qofka nuucaasan toddobada carshiga ilahay harsayda maalinka qiyaamaha ee qoraxda la soo dhoweeyo ayuu ka mid yahay qofka afraad wa rajulaani taxaaba fi llah ijtamacaa calayhi wa tafaraqaa calayh waa laba qof oo ilaahay dartiis isku jeclaaday oo labadaas qof siday ilaahay dartiis iskugu jeclaayeen ku kala dhintay oo ku kala tegey waa kala dhinteen iyagoon isnixin lama rabo inay wax kale isku jeclaayeen qabiil inay isku jeclaayeen maya xadiisku kama hadlaayo taas dad badanaa qabiil isku jeclo hataa iyagoo gaalaha isku jeclaa kara laga hadli maayo inay ururnimo isku jeclaayeenoo labada ururka aada isku dhundhunkootaan lama hadli maayo waxaas iska maslaxiyo laga hadli maayo kooxaysi iyo xisbiyeysi waxaa la rabaa ilaahay dartiis qofkaan qofkaan wuxuu jeclaya qofkaan a ilaahay ku xidhan aaminsany wuxuu aaminsan yahay qofkaanu qof ilaahay diinkiisa ku dheganina saasuu u jeceliy khalaas iyadoon wax kaloo calaaqaha isku keentay la arag saasay isku jeclaadaan say isku jeclaayeen isma nicino waa ka waa dhin midaa dhintay kii kalena haddeen waa dhintay khalaas labadaasu carshiga ilaahay bay harsanayaan maalinka qiyaama dad qaariyow ilaahay baa u yeerayay ayna almutaxaabuuna fiiya ilaahay leey aaway dadka aniga dartay isku jeclaa maantaan ina harina oon har kale jirin harsada saasa ilahay leey waa sifa aad u qaaliya laakiin dadka soomaaliya oo gadgadoonka badan sifadaas ku yaraa ya shala labadii dadka isku jeclaad bere iyagoo islacnaba ay arkay oo gafuurku midba tuugay marka ilaahay weyn ha nagu daro isaga awooda leh kuwa kale tan kale waxay warajulu nin dacatu imra'atun islaan ay u yeeratay daatu mansibin ee sharaf u saaxiiba iyo wajamaalin islaan sharaf leh quruxna badan a u yeerato zina ka dalbatay fa qaala markaasuu yidhi innii akhaafullaaha anugu allan ka baqa ilaahan ka baqa iyadoon wax banu aadam arkaya la arag oo wax banu aadama oo uga tegay aan la arag uu cabsi alle uga tegay zinadiina suurtagal u tahay qofkaasna carshiga dadka harsanayo ka mid yahay waa qof qaaliya maxaa yeele meel wuxuu iska qabtay qof iimaan adag le maan qof kale uusan iska qaban karin marka waa shay qaali ah kan kale wuxuu yahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waana kan ugu dambeeya baabka iyo maxalshaadkuna ku saabsan yahay wa rajulun waa nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin oo fahfaha qariyey sadaquu la baxay waa qariyey qofna uma sheegan qofku siinaya keliya xataa laa taclama ilaa aysan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa tunfiqu yamiinu midigtu waxay baxayn macnaha waa mubaalaga siduu ugu dadaalay xataa bidixda waxa weeyaan ma ay oga midigtu waxay baxayda macnaha waa mubaalaga sida qofka bidix ka jooga ma oga midigta qofka ka jooga wuxuu siina midig ka xiga hadduu siina kan bidix ka jooga xataa ma og macnaha waa qof waxa uu bixinayo ku xeel dheeraaday alle maana cid kale inaysan ogaaniyo qofkuu siiyey sifadaasna waxay tusaydaa waa maxay ikhlaas inay ilaahay dartiis ka tahay uusan wax kale magaca ku rabin waa shay qaali ah marka sadaqada qarsoon oo qofka waxa weeye uu bixiyo waa shay aad u qaali ah muttafaqun calayhi marka taas waxay tusaydaa sadaqada wanaagga iyo ay leedahay iyo ilaahay agtiisa qiimaha ay ka joogto ayay tusaydaa an cqbata bni caamirin radi allahu canhu qaal samictu rasuul alahi rasuulka allaan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu leeya kullu mri'in qof kastaaba fii dilli sadaqatihi sadaqadiisa harkeedu ahaana qof kastaaba sadaqadiisu harsanaa xataa yufsala ilaa la kala saaro bayna naasi dadka maalinka qiyaamaha inta qiyaamaha la taagan yahay ilaa dadka la kala xukminaa qof walbaa sadaqadiisiu harsana sadaqadiisiu harsana sadaqadiisiu harsana marka kii aan sadaqo lahayn waa qoraxdu hadishu rawaahu ibnu xibbaan ayaa wariyey iyo walxaakim ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa wariyeen xaakim waxa weeye waana saxiix yeele wuxuu hi xadiidun saxiixun calaa shardi muslim ayuu yidhi waa xadiid saxiixoo calaa shardi muslim ah sheekh naasidiin albania silsilatu xadiisi saxiixa saddex boq saddex kun afar boqol sideetan iyo afar ku saiixiya uu ku saxiixiyeen marka xadiidka cubata ibnu caamir radi allahu canhu qaala samictu rasuul اlahi salى اlahu alay wasalam yaquulu kulu mriin qof kastaaba fii dili sadaqati sadaqadiisa harkeedu ku sugnaano sadaqadiisu harsana xataa yufsala baynanaas ilaa dadka la kala saaro ilaa dadka la kala saaro marka xadiidkan waxaad moodaa inuu jiro har aan ahayn harka carshiga xadiidka hore waxaan soo sheegnay harka la sheega waa harka carshiga xadiis kala fasira xadiidkan waxaad moodaa har aan harka carshiga ahayn inuu jiro saasaad moodaa harka carshiga waxa weyn har aan hayn inuu jiro ayaad moodaa ayaad moodaa xadiidka sheegaya sabcatun yudiluhum ullah fii dilli carshihi xadiidka sheegaya xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu u nisbeeyey sunan saciid ibnu mansuur wuxuuna yidhi isnaadu xasan sanadkiisu waa xasan sidaas ayuu yidhi macnahaasuna jasmiyey qurdubi mufhimka xaafid ibn xajarna sidaas ayuu rajaxay fatxulbaari marka xadiiskaas waa xadiis xasan ah marka waxaad moodaa xadiidkan dhahaya qofku sadaqadiisu harsana inuu jiro har aan ahayn harka carshiga xadiiska horena waxaa ku jirta yawma laa dilla ilaa dillu harkaas carshiga har aan ahaynu ma jiro marka see loo jamcina xadiidka carshiga sheegayaana wuxuu leeyahay sabcatu yudilhimula fii dilla carshi le see loo jamcina ila xadiisna wuxuu leeyahay harkaas har aan ahayn ma jiro midna wuxuu leeyahay qofku sadaqadiisu harsana see loo jamcinaa laba jawaaboobaa looga jawaabay waxaa la leeyahay hoosas ayaa jira sida acmaashu waxa weeyaan qadarkeed uu yahay oo qof walba waxa weeyaan acmaashiisaas ayaa harinayd oo qoraxda ka ilaalinayda laakiin carshiga hoorkiisu waa midka ugu weyn uguna sharaf badan sidaasaa dad gooniya loogu qasisa laakiin hoosas kale waa jiraanoo dad yaryar harharsanaya laakiin hooska weyn ee sharafta weyn leh waa harshigaas carshiga dadkaas gaarka oo sifaadaas lahaana harsana waa qowl qowlka kale wuxuu leeyahay harka carshiga haraan ahaynu ma jiro mu'miniintoo dhanna asagay harsanayaan laakiin qof walba acmaashiisiiya gaara ayadoo harkii harshi carshiga yahay qofka halkaan taagan iyo kan halkaan taagan isku hoos heli maayaan qof walba sadaqadiisu inta la ekaan iyo camalkiisa uu harka uu ka hela carshiga la ekaana sidaasaana jamcinta ugu sii wanaagsan in lagu jamciyo saas in lagu jamciyo وعن أبي سعيد الdري عن النبي sلى الله عليه وسلم qال نaبgu وxuu yihi أيmaa مسلمi qof kastoo مسلمa oo kasaa huwiya mna siiya qofka mare markaa sida carabka la yihahda kasa oo kasaa huwiya msliman qof mslim ah fawban maro calىa curyin qawnaan korkeed isagoo maro la-aanu hayda qofkii maro siiya kasaahullahu alla huwinaa min khطri الjanة jannada cagaarkeed marka taas waxay tusaydaa baahida hadday sadaqadu wakti qofku u baahan yahay ku aado ajar gaar ahay leeda oo dheeraada wa ayumaa muslimin qof kasta oo muslin ah oo adcama quudiya musliman qof muslim ah calaa juucin gaajo korkeed isagoo gaajoon siiya markaas ajar gaar ahay leeda adcamahu llahu alla quudiya min himaari ljanna jannada miraheeda alla ka quudiya wa ayumaa muslimin qof muslin ah qof kastaoo muslin ah oo saqaa waraabiyo cabitaan siiya musliman qof muslim ah calaa dama'in oon korkiis saqaahullahu alla waraabiya min raxiiqi makhtuum qamrada la xihay oo afka ka xihan taasaa ilaahay ka waraabiya rawahu abu daawuuda wariy fii isnaadi liin sanadka jaleeca ku jiro waa daciif sanadka jaleecaa ku jiro waa daciif macnaha yal abu khaalid addaalaani nin la yidhahdaa ku jira oo waxa weeyaan dacfi ku jiro marka xadiis waa daciif ha ka gudbayna وعن حكيم بن حسام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحو يري اليد العليا قعنت سريضة آخير كخير بدن من اليد من اليد السفلى قعنت هوسيدة قعنت سرى ومدة وحبحين ايضا قعنت هوسنا ومدة قادن ايضا وحا خير بدن قعنت وحبحين ايضا marka gacanta wax baxayda noqo oo qayrka badan ha noqonin gacanta qaadayda oo laga qayrka badan gacanta sare iyo midda hoose tan sareyda qayr badan midda waxbaxayda wey alyad اculyaa xadiisaaba ku sugan wabda ka bilow markaad waxbaxaydo biman tacuulu dadka aada bisho tanna waa masalo kale waxay tahay sadaqa wiii las waxa aad siido dadka aad biilka kugu leh oo biilkooda kugu waajibay sida zawjadaada aabbaha hooyada caruurta aad dhashay kuwa kaloo qaraabada la tahay waxa aad sida waa sadaq bal sadaqa la bixiyo adduunka korkiisa ayagaa uga ajar badan ayagaaba uga ajar badan waxaa kaloo xadiisku tusaa markaad waxbaxaydo ayagaad ka bilaabeen oo macnaheeda waa maxay ayagiyo u dhibtoon cid kale ha siin ayaga inta siido markaad ayagii wax siido waxa soo hara dadka kale sii muslimiinta kale laakiin ayagii wixii ay u dhibaatoonayaan ayagii ha ka gudbino cid kale ha siin ayagaaba ugu xaqnimo badani waabda ka bilow biman tacuunu tana sida loo kala hormariyo ku bare wa khayru sadaqati sadaqana waxaa ugu qayr badan can dahri khinan wax uu qofku bixiyo isagoo ka deeqtoon kaasaa ka ugu qayr badan sadaqa waxaa ugu qayr badan wixii uu qofku bixiyo isagoo ka deeqtoon oo fiiri dadkii biilkiisu ku waajibay inta wax siiyo uu wax soo haray sadaqayso dadka kale siiyo laakiin ayagiyo gaajoon hadduu bixiyo ee uu hadhowna markay ku ooyaan caruurta yidhaahdo war wix inaanan bixinaaba la qaad sadaqadiisuu ka shanlaayay sooma jeed qayrki cibaadadiisiiu dib uga shanlaayay waa qayr daro marka waxaa aad baxayda waxaa fiican inay noqdaan wax aad ka deeqtoonaa karto loolamana jeedo hanti aadan u baahnayn waa noo ima haddii saxiixa noo imaana loolama jeedo maxaa yaele mama jiraba hanti aan loo baahnayn haddii waxa weeyaan lagu siiyo hal waadi oo dahaba waxaa is leedaha dahabkan hadii waxay laga qaado waa bar maahay waadi kaloo sadaqaysataa kugu ficnaa lakan lama bixi kare kan kale marka lagugu daran waxay leedahay waadi saddexaad ay ugu ficnaan labadaan waadi aan isku waadiyey marka marnaba ha u fahmin aan dahri qinan in loola jeeda hanti aad ka deeqtoonta loolama jeedo xadiis saxiixa soo socda macnahaas loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa wixii dadkii biilka kugu waajibay inaad wax siido adoo wax u heli kara inaad wax ka soo haray siido ee halkii shayo ayaga daruurada u ahaa aadan bixin sidaas weey sadaqada taas u qayr badan waman yastacfif qofkii inuu dhowrsanaado dalba yucifahu llahu alla dhowra qofkii ku dadaala inuusan dadka wax weydiisan oo ilaahay weynaayo dadka iga deeq yidhahda kuna dadaala qofna inuusan hanti weydiisan ilahay waa ka deeqaa dadka ilaahay dadka waa ka deeqa waman yastaqni qofkii dalba qofkii dalbada inuu deeqtoonaado yunihu yuqnihi llahu ilaahay baa deeqa qofkii inuu dhowrsanaado dalba ilaaha dhowra qofkii inuu deeqtoonaado oo dadka ka deeqtoonaado dalbo ku dadaala israa dadka waxa weydiisan ilaahay baa ka deeqaya subxaana wa tacaala muttafaqu calayhi walafdu lilbukhaariy lafdiga bukhaari usugnaaday wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qiila waxaa laidhi ya rasuulalahi rasuulka ilaahayow ayu sadaqati afdal sadaqaya u fadli badan fiiri marka xadiiskan iyo xadiiska hore isku fiiri qaala nabig wuxuu uhi juhdulmuqili qofka hantida yar dadaalkiisa qofka aniga ah oo hantida qaybbaxsha qayb macruurtiisiista iyo qofka xoogaa yar haysto xoogaana ayaga siya qaybtii soo hartana bixiya waxaa ajar badan midka waxa yar haysto wax ka baxshay waa kana fiiri qofkii wax dhaba aan haysan in yaruu hayay intiiu kala qaybiyo ehelkiisi iyo caruurtiisi iyo dadkii inuu biilaa ku waajibtana waxbuu siiyey ma qadin qaybna wuxuu u qorsheeyey masaakiinta kale kaasa ugu fadli badan sadaqa wax la baxsho marka loolama jeedin waxa weeyaan can dahri qinanta qof qaniya hanti iska baxshay loolama jeedin ee waxaa loola jeeday waxa weeyaan wax uusan hadhow ka daba calacalay uu baxshay oo dadkii biilka kulahaana waxbuu siiyey wixii yarkaayo soo haray isma dhihin intaan waa dad bixida wax arki maydi ma dhihina iyagiinaba baxshay ayadii wax ka dhexshay sidaas ayaa loola jeedaa juhdulmuqili juhdiga waxaa la idhahdaa dadaalka qof aad u dadaalay wax weyn ma hayo laakiin aad u dadaalay intaas uu ku dadaalay ayuu wixii yarkaa wax ka bixiyey asagaa ka fadli badan waxa weeyaan wax oo waxa weyaan qof qeniyo hanti badan haystay uu waxa weeyaan uu qayb baxshay kaasaa ka fadli badan kaas ayaa ka fadli badan marka waxaa lagaa rabaa inaadan waxa koo ka bilowdo dadkii biilka kugu lahaa oo ayagiio qadsanoon ka noolaa karin aadan ka bixin haddana ayagii uun kaliya kama badan aadan dhihinin ayaga markaad wax siido waxa yarkaa kuusoo haran aad sadaqaydo wax ka sadaqaydo taas weeya midda la raba wabda bilow waa kanaa nabigaaba yidhi wabda bilow biman tacuulu dadka aad bisho ka bilow ayaga ka bilow horta akraja axmed aweli waa abu daawud wa saxiix ibnu xibbaana saxiix yeelay akrajahu axmedaa soo saaray wa abu daawuudaa soo saaray wa saxiix waxaa saxiix yeelay ibnu khusayma wabnu xibbaanna waa saxiix yeelay walxaakimna waa saxiix yeelay marka xadiis saxiixa oo haabita weeye xadiis saxiixa oo haabita weeye wa canhu can abi hurayrata qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalama tasadaquu war wax sadaqaysta war sadaqa la baxa saasuu nabigu aad ugu goori jiray sadaqada war naarta gaashaan ka samaysan sadaqadu qofka gaashaanay naarta uga noqotaa wax la baxa saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam faqaala rajulu ninaa yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allow cindii dinaar hal shilinaan haystaa qaala nabig wuxuu ihi tasadaq bihi calaa nafsika naftaada adiga cun dadka si aad uga deeqtoonto fiir adigu ku baxay naftaada u cun inaad cibaadada xoog ugu yeelatood ku caabuddo ilaahay u cun inaad dadka ka deeqtoonadoon dadka adan tuugsan qaala wuxu uhi cindi akhar mid kalena waa haya qaalana wuxuu uhi tasadaq bihi calaa waladika carruurtaada ku biri qaala wuxu uhi cindi aakhara mid kalan haya qaalana wuxuu uhi tasadaq bihi calaa khaadimika khaadunkaaga si ninka kuu shaqeeyo khaadunkaaga qaala wuxu uhi cindi aakhara mid kalaan haya qaala wuxu uhi anta absaru adaa u og aragti badan marka dad ehelkii wax siisatay markaad fiiri dadka siday u kala baahi badan yihiin dadka kale marka saas waa in loo kala hormariyo rawahu abu daawuuda wanasaa-i wa saxib ibnu xibbaana saxiix yeelay walxaakimna waa saxiix yeelay xaakimna waa saxiix yeelay marka sadaqada waxyaalaha ugu ajarka badan waxay ku tusaydaa dadkii inaad biishaa kugu waajibtay wey welidaa saas daraaddeeda qofku wax uu sadaqeeyo waxyaalaha ugu ajar badan weeye biilka uu siinayo dadka biilkooda ku waajibay dadka inuu biila ay ku waajibtay waa waxyaalaha ugu ajar badan oo qofku uu wax ku bixiyo laakiin masale muhiimaha jirta shaydaanka marnaba dagaalkaa dayma ogow islaantaada iyo caruurtaada sadaqada aad siinaydo ayagaa ugu ajar badan laakiin waa goorma waa markaad baxaydo haddaad niyeysato alle inaad ugu dhawaato laakiin biil ahaan haddaad iskaga dhiibto oo caadi caadi ahaan jirta biil waa la dhiibi jiray aada u dhiibto waajibkiiyaa kaa dhacay shilin kale sugi maydid dembi unbaa kaa dhacay dembi la-aanaa haddaad niyeysatana wax ilaah loogu dhowaado oo sadaqa ah waa waxa ugu ajar badan waa waxa ugu ajar badan yaa caddaynaya haddaad niyeysato in ajarku ku xidhan yahay niyada nabigaa saas u caddeeyey sala allahu calayh wasalam xadiidka bukhaariya muslim ku sugan min xadiidi abi mascuud albadri radia allahu canhu wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam idaa anfaqa rajulu ninku marka uu biilo calaa ahli xaaskiisa nafaqatan biil nafaqadaasoo yaxtasibuhaa uu ajar ku raadsanayo fa hiya lahu sadaqa markaasay sadaqa u tahay bukhari muslim ku yaalla xadiidka abu hurayre nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay waslam bal fiiri xadiidkan muslimaa wariyey wuxuu yidhi diinaarun diinaar diinaarkaasoo anfaqtahu aad ku bixiday fii sabiili lahi jihaad fiiri jihaad shilin aad ku bixiday iyo wa dinaarun dinaar dinaarkoo tasadaqta bihi aad ku sadaqaysatay calaa miskiinin miskiin laba soo maahan iyo wa dinaarun dinaar anfaqtahu aad ku nafaqayday calaa ahlika xaaskaaga caruurtaada acdamuhaa dhammaankan ugu weyn ajaran xagga ajarka alladii waa midka anfaqta ah ku bixiday hu shilinka calaa ahlika xaaskaada kaasaa ugu ajar weyn so sariix ma aha idan wax la ajar eg male xataa fii sabiili jihaad idan marka masaxay noqonaydaa labaad waxaan hay aniga dhamo waxa weya laba boqoloo kunaan haystaa ama shan boqoloo kunaan haystaa waxaan ugu filan toban koo maalmood aan haya caruurtii iyo ehelkii waan ka dhaqaaji waxaan idhi fii sabiililah u baxaya ya daaciyaan u dhaqaajina dadkaasaan diinta ilahay ku gaarsina saadna intan anaa ka dhigana caruurtii iyo ehelkiina waxaan idhi ilahay intaga teg masaxa sax maaha adugu maa ilaahay tala saarati adugu biilka u qaaday yarka ma ayaga inta biilka uga tegta haddii ilaahay tala saaradkiisa adugu qaadati bal bilaahi calayku waxa weeyaan waa qalab waxa weeyaan shilin fii sabiililahi kan caruurta ka ajar badan waana dulmi adna inaad biil qaadatood afartan maalmood ku maqnaato ayagana ay biil la-aadaan waa dulmi caadiya wey taas xadiid saxiixana waa noogu imaan doona kitaabka qofka dembi waxaa ugu filan dadkii biilka ku lahaa inuu biilka ka cesho oo usan biilkii siin hadduusan dembi kala gelin intaasu naarku geli kara intaasuu geli hadduu bixiyana adduunka korkiisa shilin la bixiyo wax ugu ajar badan waa shilinkaas loo baxshay waxa weeyaan ehelka lagu baxshay laakiin xadiidkii hore cuqbat ibni camir waa inuu maskaxdaada waa inuu ku jiraa waxaan rabaa xadiidkii abi abi mascuudin cuqbat abi mascuud albadri cuqbat ibni camir sax waa inuu maskaxdaada ku jira xadiidkaas oo waa maxay shilinkan goormaad ajar ka hele markaad niyeysato shaydaan laakiin ha sheegi markaad bixida kadib kugu soo rido oo bishaan ma niyeysan alla bisha soo soctay noota asna waa nootul asna waa kusuga inuu kaa gudbiyuu raba maalmaha bishii soo dhowdahay adugu waa seexay asagu seexama wuxuu rabaa inuu kaa gudbiyo oda niyeysa idan marka waa inaan cadowgaas ilahay la dagaalana ina shayطaana lakum caduwan fatakhiduuhu caduwan waa inay isha horteeda uu yaallaa mar kasta cadowgaas inuu naseejinayo inuu naseejinayo marka dambe haddaad dhowr bilood aad daa'imto inaad niyeysato niyeysato khalaas waa ka gudbe marka dambe qalbigaaga iskaga dhegeda inaadan ba sideedaba waxaa dabeecad laga dhigtaa gacantaba inaadan taagin ilaa aad niyeysato miskiinkan kusii raallihaansha ilahay ku raadi miskiinkan kusii raallihaansha ku raadi dabeecad ka dhigo caruurkaa dhashay markaad siinaydo raallihaansho ilaah qalbigaaga raallihaansho ilahiyaa ku dhaca mar walba marka dambe dabeecaday kuu noqo koob biyo haddaad baxaydo raallihaansho ilahay qalbigaaga kusoo dhacdo khalaas shaydaan waa ka adkaane maxaa yeele ina kayda shaydaana kaana daciif waa daciif maaha wax weyn kaliya waxaad rabtaa dadaal inaad adugu xil isi saarto inaad cadowgaa ka guulaysato taasay rabtaa taas ayay rabtaa wa can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tihi qaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam idaa anfaqat ilmar'atu islaamtu hadday bixido xadiiskaan aad u fiiriye idaa anfaqat ilmar'atu islaamtu hadday bixido min tacaami beytiha guriga cuntadiisa gurigeeda cuntada taalla hadday wax ka bixido martiyaa yimid ninkii ma weydiino martigii wax ka siido dadaa u yimid shaahay u kari cabitaanay siin cuntada guriga taalla islaamtu hadday bixido ayra mufsidatin ayadoon fasahaadeen waa cunto lacag lagama hadlo xadiiska lacag kuma jiro ogow masalada ka hoos bixin alaab ma ahan waa cunto bis cunto bis wey ayra mufsidatin tanuna waa shardi ayadoon wax fasahaadeen isma laha dhaqaalaha baabi waxaan manaasib ahayn bixinne laakiin sidii curfiga aheed wax ku bixine qofaa yimid cuntada wax ka siine qofna weydiima ninka dhihime or qofkaan yimid cunto ma sii kara dhihime curfigaaba sidaasa soo maa qofaa yimid shaaha iskaa karin dadaa yimid biya usoo qasi marka gabadhu ayadoon wax fasahaadayn hadday cuntada guriga bixido kaana lahaa waxaa u sugnaana ajru ajarkeeda bimaa anfaqad bisabab infaaqiha bixinta ay bixidaa ilahay ajar ku siina ajara ilahay ku siina ayadoo ninkaana iskale hantida ogow ajaray keena bixinta ay bixiday ayadoon waxba ka idan weydiisana laga hadlaya ogow ayadoon idan weydiin ay ajarkaas leedahay laakiin ajarku waa kala weye markay idan weydiido iyo markaysan idan weydin ajarku isle kaama hadday idan weydiiso waxay leedahay ajar kaamila haddaysan idan weydiinna ajar barkiisay leedahay laakiin marna ku qadimin walizawjiha ninkeedana ajruhu maalkaas ajarkiisa usugnaaday bimaktasaba shaqayntii uu soo shaqeeyey iir islaantaa bixiday ajarki waa ley ninku kayrkaas fiir ilaahay qasmadihiis waa waaweyn asna waa soo shaqeeyey ajaru leeya ayaduna waa bixiday ajaray leedahay welilkhaasini qofka qasnajiga ee qofkaan shaqaalaha maalka u hayana milu daalika waa sidoo kale haddii qasnajiga maalan waxaa la yidhi ninka hantida lahaa yidhi maalkaas bixi qasnadii uu furay waa sii ajar u leey laakiin shardiga leedaha isagana xadiis kala caddayna waa inuu raalliya inuu bixiyo ee hadduu isla abba maalka halku iskaga baaba-aan ninku uu leeya isagii bakiiltinimada ninkaas maalkiisa ku bakiila shilin male markaa waxaa rabaa inuu ku qanacsan yahay maalka bixiya layidhi isagu shaqa kuma le khalaas inuu idhaahdo khayr allah isagoo ku faraxsan wax ka bax oo uu guto shaqadii loo diray markaasu ajar leeya isagu laa yanqusu nuqsaani maayu ihi nabigu sala allahu alay slam bacdun gobolkood ajra bacdin gobolka kale ajarkiisa shay-an ka nuqsaani maa muttafaqun aleyh muttafaqun caleyh wa can abi saciidin alkhudriy abi saciid alkhudriy radi allahu canhu qaal jaaad waxaa timid zaynabu zaynabaa timid imra'atu bni mascuudin cabdullahi bn mascuud islaamtiisii ah faqaalad waxay tihi yaa rasuulalahi rasuulka allow inaka adiga amarta waad amartay alyawma maanta bisadaqat maalin ciida aa nabigu amray dadka sadaqo raggiyuu la hadlay haddana waa ka tegey dumarkiiu u tegey markaasuu dumarkii aad ula hadlay inay sadaqo bixiyaan ilaa uu yidhi nabigu yaa macshara nisaa tasadaqna fa inii ra'aytukunna akara ahli naar war dumarow sadaqa bixiya waxaan ogaaday inaad ahlunaarka ugu badan tihiin dumarka ahlunaarka ugu badan nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam markaasay yidhaahdeen wa bima yaa rasuulallah oo rasuulka allow sababta dembiga aan ku mudannay waa maxay dumarka fiqigooda fiiri way garteen ilaahay weynaa inuusan dulmayn wa ogyi laakiin dembi ay leeyihiin ay ku mudanayaan markaasay dheen dembiga aan ugu badannay naarta oo dumarku ay aad u sameeyaan waa maxay nabigu wuxuu dh tugfirna alacna wa takfurna alcashiira waa laba shay nacladda waad badidan waad nacladaan waa waxyaalaha naarta lagu galo qofka lacnada badan fiiri tan labaadna waa maxay raggiina waa ka abaalka dhacdaan wanaagun kuu samaynaa kuu samaynaa kuu samaynaa markaasaad haddana ka abaalka dhacaydaan ad leediin weliga qayr nooma samayn marka waa naarta lagu mutaa qof wanaag kuu sameey inaad ka abaalka dhacdo naarta lagu mutaa so uma jeedin naarta lagu mutaa marka nabigaa sadaqa amray faqaalad waxay tihi marka zaynaba yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow inaka adiga amarta waad amartay alyawma maanta waa maalin ciidahe bisadaqati sadaqaad amartay wa kaana cindii agtayda waxaa ahaday xuliyun dahab laysku qurxiyo xuliyun bilado ayaan haystaa xuliyun bilado ayaan haystaa oo laysku qurxiyo ayaan haystaa xuliyigu waa dahabka dumarku isku qurxiyaan iyo fidada ay dumarku isku qurxiyaan kaasaa la yidhahda xuli taasaan haystaa xulidaasoo li ii sugnaaday fa aradtu waxaan damcay an atasaddaqa bi inaan sadaqaystaba xulidii inaan sadaqaystaanba damcayba saasaan doonay fazacana ibnu mascuud cabdullahi mascuuda wuxuu ku andacooday waa zawjkeedii ninkeedii wey cabdullahi mascuuda wuxuu ku andacooday annahu asaga iyo wa waladahu caruurkiisa axaqu inay u xaqnimo badan yihiin man tasadaqtu bihi qof aan ku sadaqaysto maalkaan calayhim korkooda waxay dhahdeen haddaad sadaqa baxaydo annagaa u xaqnimo badan cabdullahi mascuudaa yidhi sadaqadaad baxaydo anaa u xaqnimo badan aniga si anaa ninkaagiiyo faqiirna ah iyo carruurtaada saasay yidhaahdeen ee ka warna rasuulka allow faqaala nabi nabigaa yidhi sala allahu alay waslm sadaqa ibnu mascuud rumuu sheegay ibnu mascuud isagaa ugu xaqnimo badan zawjuki ninkaaga ah nabi wuxuu yidhi zawjuki ninkaaga mubtade ka dhigo iyo wa waladuki caruurkaaga axaqu man dad ayagaa ugu xaqnimo badan tasadaqti bihi aad ku sadaqaysato calayhim korkood cid aad sadaqa siida gabar yahay ninkaagii carruurtaada ugu xaqnimo badan rawaahu bukhaariya wariye xadiidkan fuqahada waxay qaarkood ka qaateen in islaamtu ay zakada sii karto ninkeeda iyo carruurteeda islaamtu ninkeeda iyo caruurta iyadoo ay dhashay sekadii inay sii karto saas ayay ka qaateen waa u bannaan tahay ayay yidhaahdeen sidaas ayay ka qaateen qaarna waxay yidhahdeen maya uma bannaana a'imada ku tegay inay u bannaan tahay waxa weeyaan inay sii karto islaamtu waxa weeyaan zawjkeeda inay sekadeeda sii karto waxaa ka mid ah imaam shaafici axmed ibnu xambal ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah saaxiba abi xaniifa abu yuusuf iyo maamed bmaxamed ibnu xasan ashaybani iyo sufyaan thawri ibnu mundir waa shawkani siduu doortay xadiidkaana noogu daliilay yidhahdeen oo bukhaariga lafdi xadiiska ka mid waxaa ku soo arooray ayujziu canii maiga gudahay haddaan ayaga siiyo marka waxay yidhahdeen gudid waxaa laga fahmay mesha inay waajibto aimadaasaa ku tageen inay sii karto sekada inay sii karto sekada aimo kalena waxay ku tageen maya ma banaana inay siido waa qowlka abu xaniifa waa riwaaya riwaayad imaamu axmed ma sii karto ayay yidhahdeen marka laba dhinac marka laga eego dhinac ko xadiidkaanu xadiidkaan ma wuxuu ka hadlaa sadaqa tadawuca mase wuxuu ka hadlaa sako labadaas kee ka hadlaa daahir waxa ah inuu tadawuc ka hadla usan sake ka hadlin horta xaafidku baabku ku keenay fiil baabu sadaq tadawuc soo maaha tan labaad laba shayaa kutusa inuusan sake ka hadleen xadiidku ko marka koobaad waxa weeyaan waxay tidhi gabadha oo xadiiska ku jirta kaana cindii xuliyun lii aniga waxaan haystaa xuliyad fa aradtu waxaan damcay ana tasadaqa bi inaan sadaqaysto fiil taas waxay kutusaydaa inay dahad ay haysatay iska sadaqaysanaydo ma aysan dhihin atasadaqu minhu inaan sadaqa ka bixiyaan rabaa ma dhihin uzakiihi inaan sake ka bixiyaan rabaa ma dhihin dahabaan haystaa inaan isaga sadaqaystaanba raba waa caddahay marka in loola jeedo sadaqa sunna taas waa mid tan labaad waxaa kutusayda sadaqadan goormay kusoo dhacday inay bixido markii maanta nebigu yidhi war waxaa la sadaqaysto oo weliba ku daray xataa dahabkiina sadaqaysta hadday sakaa sakadu waktiga iska leeda waana maaliya kuma soo aado marka sidaas in xadiidku ka hadlayo sadaqa sunnaana aimo badan ayaa doorteen aimo badanaa doorteen sida ibnu qudaama imaamu nawowi raximah اllah xaafid ibnu xajar iyo aimo kale muqnigu ku doortay ibnu qudaama ibnu xajarna fatxulbaariga waxa weeyaan aimo kaleetana sidaasoo kaleetay sheegeen xadiiska sariixu ku yahay laakiin islaamtu zawjkeeda inay sekada sii karto waxaa loo deliishanaa asalka oo adilada caamka ah oo waxay tahay ilaahi weynaa wuxu uhi inama sadaqaatu lilfuqaraa hadduu ninkii faqiir yahay waxa weya in la sii karo adilada caamka fuqarada ha la siiyo marka qofka yidhahda islaamtu zawjkeeda ma sii karto daliilkeena la leeyahy adiladaas caamkaa ka saaray hadduu faqiir yahay daliilkeen daliilna lama hayo tan kaleeto waxaa loo daliishanaa qaacidada imaamu shaafici uu yidhi tarku listifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaali uu yidhi imaam shaafici haddii su-aal nabiga la weydiiyo saasaa dhacday ka waran xukunkeeda oo uusan nabigu dhihin sidaas miya mase waa sidaas oo uu iska daayo istifsaalka caamnima loo qaadana tarkul istifsaali istifsaalka hadduu nabigu ka tegey fii xikaayati alxaali ai arrinaana looga warramayo maca qiyaami ixtimaali isagoo ixtimaalna meesha geli kara ma sadaqa waajiba mase waa sunna nabigu ma weydiin soo maaha waa ka daayo istifsaal o dhan ayadaa ugu xaqnimo badan u iska yidhi soo maaha khalaas yunazalu manzilat alcumuumi fi lmaqaali marka waxaa la yidhaha xaggaana cumuum ahaana loogu dariishanaya xadiisku kama hadlayo zako ee tadawucu ka hadla laakiin cumuumku soo gela oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam zawjkaaga iyo waxa weya weladkaaga axaqu man tasadaqti bihi calayh idan islaamtu sekada waa sii kartaa zawjkeeda iyo caruurteeda mas'alo kale ninku asagu ma sii karaa zawjadiisa ninku asagu zawjadiisa ma sii karaa maya taas bal alcilmiga gabalaba ijmac ku soo naqliyey oo uu ibnu mundir ka mid yahay afarta madoobad iyo qayrkood waxay ku tageen inay inuusan sii karin maxaa yeelay asagay waajib waxaa ku islaanta inuu biilo waajibay ku tahay marka hadduu maalkii siiyo ay qanin iska noqoto oo ay biil isaga aysan weydiisan sekadii yaa ku nacfiyey marka asaga laftigiisa ku nacfiyey idan ma sii karo isagu isagu ma sii karo maxaa yeele isaga sekada maalan ahayn ay kuleeda lamana rabo sekada adigu inaad ku nacfido lama rabo adigii baxaay inaad ku nacfido lama rabo sekada waxaad rabaa raalli ahaansho bis ilahi inaad ku rabo sekada iska xeeladaysiga lama rabo oo dhow qaaraanka wiilkan waa kusoo biiray sanadan wiilkaan si hadhowna qaaraanka kusoo biiray taas tafsiirkan uga hadalno aimadii salafkan waa ka soo naqlin qaaraanku aruursi lama rabo taas lama rabo sekadan waxaad u bixidaa xaq ilaahay kugu waajibiyo oo masaakiintu iska leedahay wey si ayaga ayagaa iskale adigu malihid kuma danaysan kartid adig kuma danaysan kartid وعن بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو يري لا يزال الرجل قفك كسر ما يسأل الناس ضدك إنه ويديسنا حتى يأتي إلى أيما يوم القيامة مالين تقيامها ليس في وجه وجه سحارة وسنكس سغنين مسعة قبل مسعة لحم أد قبل أد هلب قفك هدو اسكتوك صده مالك قيامه وحمانا أسوان أد هلب وجهه كلها وجهه قلالين taas waxay tusaydaa in tuugsigu xaaraan yahay ma banaana waa xaaraan tuugsigu inaad intay iska istaagto suuqyada iyo masaajida iyo guryaha tiraa waxa lay siiyo adoo ka noolaa kara xaaraan qacna weeye xaaraanaad cune daanu dadkaa ma dhici karo dee miskiinaan aha lay siiyo waana shahantay waa haysataa hadda qofaan haysan kama hadlayno faqiira kama hadlayno kaas waa soo socda xadiiskeeda laakiin qof heri kara nolol oo isagaa xoola haysta ama xoola ma haystee sanca oo ku shaqaysuu yaqaan ama sanca ma yaqaanee hadduu xamaal tago biilkiis waa soo heli karaa xaaraan qadcanahu cunaa asagoo isbaaro dhigtayna la midta booli rasmiya wey maalinka qiyaamaha cad hiliba isagoo wejigoonaan wejigu fiiqan yuhu imaana waana cadaab ilahay ku cadaabay cadaab ilahay ku cadaabay idan tuugsigu xaaraan wey maya tuugsan mayna waa iska shaxaadayna shaxaad hadde waa afreer magaale waa tuugsi laftigiisu waa tuugsigu maa yazaalu rajulu ninku ka suuli maahu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam yas'alu naasa dadka inuu weydiisto xataa yaatiya ilaa uu yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laysa xaal kusu xaaluusan ku sugnayn fii wejhi wejigiisa muscatu laxmin cad hilib isagoon cad hiliba wejiga ku lahayn uu imaana maalinka qiyaamaha muttafaqun calayh wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuul lahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man saala naasa qofkii dadka weydiista amwaalahum maalyaalkooda takauran waxbadsi wax badsi qofkii u weydiista aad maal ka tabcati abaaru tuugsanaa beeruuba ka gadana waa tuugsanaa boosku ka gadana waa tuugsanaa sacu ka gadana waa tuugsanaa ratiyu ka gadana marka maal inuu ka tabcaduu rabaa xaaraan cune wey booli wey booli wey laakiin qofkii baahi u geyday sinina ma shaqaysan karo oo meel ama shaqadii yaanba la helayn ama meel ka shaqeeya lama arkaba ama asagiian awoodin inuu shaqeeyo maalna male baahiro waa haydaa kaas waa u banaanta miskiinkaas waa u banaanta laakiin wax badsi qofka dadka wax u weydiista fa inamaa wax kale maahan yasalu wuxuu weydiisanaa jamran dhimbil daba dhuxul daba naar wey dhimbil u weydiisana nabigu wuxuu yidhi falyastaqila ha yaraysto ow liyastaksir ha badsado ama ha badsado ama ha yaraysto waa naari waxay lamid tahay faman shaa falyumin waman shaa falyaqsir qofka rabaa ha rumeeya alla qofka rabaa ha gaaloy wuxuu ku elu leeyahy gaalnimo laysku fasaxa miya maahani waa goodi tanuna waa goodi ama yarayso ama baso waa naar waxaad shaqaysayda haddaad dadka u tuugaydo waxa weeye inaad wax ku badsato tuugsigu marka waa shay xaaraan ah maahan wax bannaan masaa'ib waa weynuna leey masaa'ibka uu leeyahay waxaa ka mid ah horta waa ihaano banu aadankii karaama daru ku yidhi xataa qofka xishood laawuu noqona waa musiibo tan labaad musiibada uu leeyahy waxaa ka mid ah awooddii qofka o dhan waa dayacme macno yeelama xoogaa ku jiray caqligaa ku jiray qofkii inuu shaqaysto meeshii laga rabay culays ummadda saaranu noqona marka xooggiisi o dhan macno male waana laarkaa lagu leeyahy ka waran dad oo la leeyahay warkaalay waxa weeyaan shaqayso oo bishi intaas u shaqee oo le is bishi intaas haddana tuugsiga waa intaas waxa weeyaan may may saanu shaqaynaa tuugsigaaba ka nacfi badan ee waa xaraaniga xalaal xaytaa waxaad isku miisaamayda acuudu bilaahi qof xalaal heli karoo shaqo heli kara waa xaaraan waxa uu tuugsana maxaad isku miisaame wa laisku miisaama xaaraan iyo xalaala laisku miisaama acuudu bilaahi marka qofkii dhamaa xooggiisii iyo waxtarkiisii ummadda la raba inuu wax ka dhex taro waxtarkiisi waa dayacany culays ummadda saaran wey waa musiiba waa xaaraan mideeda kaleeto waxay waddo u noqonee been iyo xishood la-aan been waa la ogya mar hadduu qofku ilahay ka baqwa inuu been sheego xataa waxay sabab u noqonee nimcada alle inuusan ka shukrin soo xadiis saxiixa sooma aanaan marin ilahay addoonka markuu nimca ugu nimcay wuxuu jecel inay ka muuqato khalaas qofkan tuugsana maalin kasta hadduu doolar guriga iyo dahab yaalo waa inuu soo qaata dharka ugu liita marka gabal inuu waxa weeyaan jiis iska dhigo gacmaha laabo lugaha laabo gurguurto nimcada alloo dhan ka kufriyay noqone marka balaayooyinu wataa tuugsigu war waa munkar weyn weeye ee ilahay an looga cabsado la iska daayo tuugsiga wixii ilaahay ka deeqtonay waxa ta kama hadlayno dadka dhan u run sheegtay waana jiraan marka kuwaas kama hadlayno وعن زبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحور لأن يأخذ أحدكم ورقف إن كمد إنه قاط حبل وحرق سفيرية أو فياتي أولي ماذو بحزمة الحطب حرماء قرية حرماء يرحابه ورشيته تباديها آدو إنه حابه يركسه قطه على ظهر دور كيسان أولي ماذ أو فيبيعها أوقته أو فيكف الله بها إلهينا أغرب وجه وجه oo dadka ilaahay wejigiisa uga reebo usan tuugsan khayrun lahu ayadaa uga khayr badan min an yas'ala annaasa dadka inuu sii inuu weydiisto acdowhu ha siiyeen ow manacuhu ha u diideen waxa weeyaan qofka inuu xari qaato oo duurka aado oo xaabo soo gurto qoryo soo gurto dhabarka soo saarto suuqa keeno oo wejigiisa baryada uga difaaco taasaa ka khayr badan inuu dad tuugo ama ha siiyeen ama ha u diideen waa sariix marka waa cadda لأn yأkuda inuu qaato أxadكم qof idin ka mida xablow xarigiisa oo fayaأtiya uu la yimaado bxusmaةi اxadabi xirmo oo xaaba ah calىa dahri dhabarkiisa uu kula yimaado oo fayabiicaha uu gado oo fayakufa laahu ilaahay ku reebo bihaa xirmadaas weja wejigiisa ilaahay uga difaaco baryada khayru lahu ayada uga khayr badan min an yasأl الnaasa dadka inuu weydiisto acdowhu ha siiyeen oo manacuuhu ha u diideen rawah bhaariy وعn سمرة بن جuنdب dadkuna markay أxاadiistaas ku dhaqmaan bulsho noolay noqone oo aan tuugsayn oo ayaga dham تakaaful leh oo waxa weya si fiican u nool laakiin haddii kaleeto quwadii ku jirto dadko dhan waa macno beele ilaa dadka tuugsadoo dhan cilmigoodii waxtar male xoogoodii waa eber caqligoodii wax soo saari ma waa un culays bulshada saara taasna waa baaba wey iسlaamkuna waxaas ma ogola وعn سمرة بن جuنdبin رaضي الله عanه qاaل qاala رasuuل الlahi rasuulka ala yihi slى الlaه عليه وsلم almas'alatu tuugsiga kadun waa dhaawac dhaawacaasoo yakudu bihaa rajulu qofku uu ku dhaawacayo weji wejigiisa waa dhaawac qofku wejigiisa ku dhaawacaya hal markuu weydiisto wejiga nabar iskaga dhifto ilaa an yas ilaa an yas'ala rajulu qofku inuu weydiisto maana suldaana nin madaxa tana kuma jirto marka adiga haddaad nin madax oo mas-uulkaa oo ku xukuma oo madaxweynihii ama waarigii amase wasiirkii nin madaxa hadaad tidhahda war waxisiir dee waxa uu hayaa waa wixi ummadda maaha wiiisii idan taasu dembiga kuma jirto taasu kuma jirto taasu kuma jirto nin madaxa haddii aad wax weydiisaydo oo wixii ummadda haya wixiisa lagama hadlaayo wixii ummaddu haya marka kaas kuma jirto ilaa an yas'ala rajulu qofku inuu weydiisto maana suldaana oo amase fii amrin uu u weydiisto arrinkoo laabudda minhu laga maarmaanay tahay tanuna kuma jirto fiil arrin uu ka maarmi waaye waa noolaa waaye waa noolaa waaye gaaj iska bakti la dhihi maa dadka waa weydiisan kara labadaasaa laga soo reebay inta kale maya rawaahu tirmida weye wasaxa waana saxiix yeele wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed